وصحابته أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون الكرام التي سبحانه وتعالى نتوقدمي محاورة maadno masjidkan masjid nuur oo taariikhda hijriga ay caawo tahay toddoba iyo toban bishii safar kun afar boqol sagaal iyo labaatan taasoo ku beegan taariikhda miilaadiga ah laba iyo labaatankii bishii labaad ee february laba kun iyo sideed habeenka oo habeen jumco ah magaaladan laascaano ilaahay subxaana wa tacaala inoo qadaray caawa inaynu gurigan guryihiisa ka mid ah ku kulanno innagoo isu imaatinkeenna iyo waxaynu isugu soo shirnay ay tahay inaynu wakhtiga yare aynu haysanno aynu ka faa'iidaysanno si aynu isugu sheegno wax adduunkeenna iyo aakhiradeenna inoo dan ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynu kaga rajaynayno inuu wakhtigeenna yar inoo barakeeyo oo wax badan oo nolosheenna inta inoo hadhsan aynu kaga faa'iidaysanno ilaahay inuu inagaga duxiyo innahu waliyu dalika waalqaadiru calayh waxaa caawa kelmadda iyo muxaadarada ciwaankeedu uu yahay muhimmatu linsaan fi lxayaa muhimmadda qofka bani aadamka ah nolosha ilaahay geliye ay u leedahay oo qofku inuu noloshan adduunka uu ku nool yahay maalmaha la tiriyey ee bilo iyo sannado gaadhay kadibna qofku uu adduunka ka hoyanayo aakhiro u galban doono nolosha uu nool yahay muhiimadda ay qofka aadanaha ah u leedahay ayaa muxaadaradu insha allahu ku saabsan tahay sheekha muxaadarada inoo gelaya sheekh bashiir axmed salaad raggii culimmada ahaa soomaaliyeed uuba ka mid yahay sheekhu ragga jaamacaddii la foole ka baxay markii dambena mudarisiinta mucallimiinta ka noqday ayuu sheekhu ka mid ahaa manchesterka ku diyaariyey ciraaq mar labaadna bakistan ku diyaariyey jaamacata abubakar sidiiqna mudiir guddoomiye ka noqday sidoo kale mudaris ka ahaa jaamacad ku taalla indonesiya malaysia waxaan nasiib u yeelanay caawa inaynu na soo booqdo aynu ka faa'iidaysanno ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah isagana ilaahay waxaynu subxaanahu wa tacaala uga baryeennaa qofkii abaal idin gala wanaag idiin sameeya u abaalguda ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aydan hayn waxaad ugu abaalguddaan u duceeya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isla waxaynu sheekha uga mahadnaqaynaa juhdigii uu maaragtay nagu bixiyey maalmihii hadda uu nala joogay wakhtigii yaraa uu saacaduhu nala joogay iyo kelmadan caawa inoo soo jeedinayo jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiika wa fii cilmika ayaan lena sheekha in sha allahu sheekhaan kusoo dhoweynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت اسكدب إلهي سبحانه وتعالى يا أسكد مهد أن لا كوب كريم سيدا نعموين كي سبا أن لا كوب كريم كدبنا وحا مهدسن ولا لها يا علماء المساجد كان كم مسؤول كاه iyo ragga soo qaban qaabiyey kulankan ilaahi subxaana watacala waxaan weydiisanayna inuu ka dhigo kulankii aan ku liibaano oo adduunkeenna iyo akhiradeennana anfaca intaas kadib walaalayaal ilaahi subxaana wa tacaala isaga ayaa insaanka abuuray iyo makhluuqaadka kaleba insaankana ilaahay si gaar ah ayuu u karaameeyey oo nicmooyin gaar ah ayuu ku gaar yeelay kama qaala tacaala walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari walbaxr warazaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kasiirin miman khalaqnaa tafdiila marka insaanka la fadilay waxaa lagu fadila waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan caqliga iyo tafkiirka inuu fakero oo wuxuu samaynayo uu ka fakero meeshay ku dhacahayaan iyo waxa ula jeedo iyo waxa ka imaan kara xayawaanaadka iyo noolayaasha kale ayagu sifadaas ma laha insaanku kullama caqli uu yeesho oo maskaxdiisu ay kabocdana fakaraadda iyo waxfahamka way ku siyaadaan diinteenna islaamku in la fakero oo qofkuuu ka fakero noloshiisa iyo waxa uu samaynayana aad bay u ammaantay dadka fakerana qur-aanku aad buu u sifeeyey qur-aanka waxaa loo soo dejiyey oo mahmaha iyo amsaasa iyo qasastana waxaa ka mid ah in la fakero marka mawduuceenna maantay oo cinwaankiisa aan jeclahay in si fiican loo fahmo oo ah insaanka muhimmaddiisa iyo shaqadiisa asaasiga ah oo noloshiisa uu qabanayaa maxay tahay saasna ula jeeday cinwaanka oo insaanku waa kan sidii walaalkay sheegay cimri buu leeyahay maskax buu leeyahay maal buu leeyahay wakti buu haystaa waktigiisaas iyo awoodda uu haysto shaqada u fiican inuu ku qabto waa shaqadee ma isweydiisay talow maxaan qabtaa cimriga guud ahaan inuu ujeeddo yeesho ayaa laga maarmaan ah laakiin badanaa middaa lagama fakeree qofka waxaa mashquulinhaya cimrigiisa tafaariiqdiisa mashquulinaysa oo maalin kasta shaqadeeda gaar ahaaneed iyo saacad kasta shaqadeeda gaar ahaaneed ayaa ku mashquulinaysa laakiin guud ahaan ma isweydiisay talow maxaa rabtaa maxaad raadinaysaa waxaa kaa maqan maxay yihiin su-aasha noocaasa in la isweydiiyo caqligaa keenaya mas-uuliyadda ayaa keenaysa cimriga oo aan sii jirayn ayaa keenaysa laakiin laysma weydiinin oo qofku markuu dhashay caqli saasa ma lahayn markuu xoogaa soo fahmana dadka yaacaya buu la yaacay iskuul buu la aaday waa la aaday suuqaa la aaday wuu la aaday makhaayad baa la fadhiistay wuu la fadhiistay meeshii la aadaba waxbuu ka aadaa asagoo aan si fiican uga fakarin in noloshiisa guud ahaan uu u yeelo shaqo gaar ahaaneed ama ujeeddo noloshiisu ay ku soo aruurayso qofku inuu noloshiisa u yeelo ujeeddo gaar ah ama uu u yeelo muhimmad iyo shaqo gaar ahaaneed oo asaasi ah waa shay ma aada iyo aad qiimo u leh sababtoo ah cimrigaaga ayaad meel fiican gelinaysaa waxaa qabanaysid ayaad kala garanaysaa maxaa sax maxaa asaasi ku ah maxaansi ku ahayn ayaa fahmaysaa maxaa soo horumarin kartaa maxaa dibdigi kartaa baa fahmaysaa wax kasta oo ujeeddada aa leedahay ka hor imaanaya waa iskaga tegaysaa wax kastoo ujeeddada aa leedahay ama shaqada aad xadidatay kuu kaalmeynhayana waad samaynaysaa qof waxaa noqonaysa wax kasta uu samaynhayaahi ay maaragtay barnaamij leeyihiin baa ahaanaysaa wa ilaa qof waxaa noqonaysaa meeshii la aadaba iska aada ayaa noqonaysaayo dadkiisa la yaaca sida la yidhaaho kamanaas bay yidhaaheen laabaas dadkaan ka mid ahay marka waxa maanta aan samaynayno oo noloshan haddii la fiirsho la qaybqaybiyo nolosheenna qaybaqayba weeye wakti meel baan aadnaa wakti waxbaan cunnaa wakti waan seexannaa qaybaqaybahaas wax aan samaynayno waan fahamsannahay laakiin guud ahaan maxaan rabnaa su-aasha noocaasa talo ma la isweydiiyey mawduucaas weeye in maarata caawa xooga aan falanqayno markii xoogaa la isweydiiyo oo xoogaa hoos la isku waraysto waxaa noo soo baxaysaa waxaad raadinaysaa oo aad doonaysaa maxay yihiin waxaan doonahayaa inaan noolaado baa noo soo baxaysa waxaan u noolahay inaan noolaado jawaabtu saasay noqotay maxaa waxaad cunaysaa inaan noolaado maxaa u seexanaysaa inaan nasto maxaa u nastanaysaa inaan shaqaysto maxaa u shaqaysanaysaa inaan lacag helo lacagta see yeelaysaa waan cunahayaa waxa noocaas ahoo iska daba wareegahaya ayaa kuu soo baxahaya oo khulaasadeedu tahay waxaan u noolahay inaan noolaado baa kuu soo baxaysa laakiin jawaabta noocaasihi ma nagu filan tahay saxse ma tahay sax maaha waaqicaana diidahaya waxaa hortaada yaalla iyo noloshu say ku socoto ayaa warkaaga beeninaysa noloshaa kaa hor imaanayso haddaad u nooshahay inaad noolaatid waxaa caddaatay inaadan noolaanin baa caddaatay oo aabbaha waa dhintay awoowe waa dhintay saaxiibka waa dhintay adna waa dhimanaysaa marka inaad u noolaatid adoo raadinaya waxaan macquul ahayn arrinkaasi qorsho fiican maaha caqligalna maaha inaad u noolaatid inaad noolaado aadna hubtid inaadan noolaanaynin yanii qorshahaas iyo mashruucaas mashruuc si fiican loo falanqeeyey oo laga fakeray ma aha laakiin maxaa ugu socotaa waxaa ugu socotaa dadkiibaa sida iska ah oo fakar la-aan baa jirta fakar la-aantaasi waa midda nolosha ka dhigaysa waxaan la fahamsanayn xaggee loo socdaa xaggee laga yimid waxaanu maxay yihiin magaranaysid ma aa fahmaysid qofkii haddee ilaahay subxana wa tacala uu fahamsiiyo oo maaragtay fakaraadda yani la amray fakara oo qur-aanka u noqda oo axaadiista u noqda oo tartiib u fakara qofkaasi habaa u kala baxahaya laakiin qofkii dadkiisa la yaaca asagoo weli aan fahmin meesha loo socdo iyo meesha laga socdo ayuuba iska dhimanayaaba ummadaha qaarkood oo aan fahmin waxa loo socdo iyo meesha laga socdo oo adduunkan ku wareeray ayaa yidhi noloshaani waa riwaayad bay yidhaaheen ama masrixiyad aan cinwaan lahayn bay yidhaaheen qaarkood masrixiyad iyo riwaayad aan cinwaan lahayn waa tii qaar kamida oo soomaalidaana ahi laftooda ay yidhaaheen waa maadays dunidu ama dunidu waa maadays dadkuna waa matalaya nin baa yidhi asna saas oo kale ku fakeray bimacnaa dunidii yidho markuu fiirfiirshay magac kale iyo qiimo kale waa u waayey inuu ka dhigo maadays dadki inuu ka dhigo kuwa matalahaya buu ku soo koobay marka waxaas hore waxaa keenahaya qofkiiyo aan fakerin oo aan qur-aanka iyo axaadiista u noqonin nin shaacir ah oo carabi aho la yidhaaho iliya abumaadi ayaa asna cabiray fikraddaas xayir maaragtay aan xayraanka ah iyo maxaanku yidhaha faham la-aanta ah ayuu cabiray wuxuu yidhi ji'tu laa adri min ayn walaakinii atayt walaqad absartu qudaamii طariiqan famadayt wuxuu leeya waa imid laakiin ma garanayo meelaan ka imid laakiin waa iska imid hortayda ayaan ku arkay waddo dadkii baan la yaacay buu leeyahay weli waan yaacahayaa marka ninkaas hadalka uu ku hadlay ee dad fara badan ayaan ku hadlaynin xagga carabkooda iyo lisaankooda laakiin noloshooda iyo dhaqankooda ayaa saa sheegahaya waan imid waan iska socdaa laakiin jawaabtu way fududaanaysaa annaka muslimiintaa oo kitaabka qur'aankaa leh oo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ilaahay subxana wa tacaala ku galladaystay jawaabtu waa noo fududaanaysaa haddii loo noqdo oo loo dhikaadhiciyo waxay ka bilaabanaysaa horta adiga yaa ku abuuray jawaabtu ilaahay subxana wa tacala ayaa i abuuray weeye marka ilaah ku abuuray subxana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga badan oo xikmadda badan talow muxuu kaa rabay markuu ku abuurahayey abuuritaada muxuu ula jeeday in lagu abuuro ilaahay subxana wa tacaala muxuu ka lahaa su-aasha noocaasa ha la yaabin maxaa yeele waadna anfacaysaa adiga laftaad marka wax samaynaysid ujeeddaa ka leedahay waxbaa dhistay waa masjid wax kalaa dhistay waa guri jiif wax kalaa dhistay waa isbitaal wax kalaa dhistay waa makhaayad wax kastoo aad samaysid magac bay leeyihiin ugu yaraan waxa loo yaqaano booshayn ama boos celis baa jira qofku wuxuu meel ka taago magac bay leeyihiin ujeeddana waa leeyihiin marka ilaahi subxaana wa tacaala kownkan dhan abuuray oo adigaas cajiibkaa oo caqliga badan oo maaragtay intaasoo nicmo kugu dhex jirto in uusan ilaahay wax dana kaa lahayn oo aan wax lagu abuurin ama aan meel lagu dirin ama aan shaqo lagu xadidin macquul miyaa arrinkaas horta su-aashaas ka bilow waxaa weeye jawaabtu macquul ma ah maxaa yidhi anigoo insaan oo daciifaba waxaan sameeyo ujeeddaan ka leeyahay shaqana waa ku qabsanhayaa allaha xakiimkaa caliimka khabiirka ah samiica basiirka ah in ma wuxuu samaynhayo aysan ujeeddo lahayn oo shaqo aysan lahayn wax macquula maaha intaa waxaa kuu dheer waa lagu abuuray inta lagagama harine nicmooyin fara badan ayaa kugu socda waxaa la odhan karaa haddii aan soomaaliyeenno masaariif baa kugu socota baa la odhan karaa haddii aan soomaaliyeenno weeye ama kharash baa kugu baxaya oo kownkan o dhan aduu kuu shaqaynhayaa kownkan waa waa istaaran yahay waa shidan yahay si marwaxadahaas oo kale maaragtay iyo leerka shaqaynaya buu kownkan u shaqaynhayaa kownkan shidan aduu kuu shidan yahay qoraxdiisu aday kuu shaqaysaa dayixiisu aduu ku iftiimayaa dhulkiisu aduu ku sidaa erkiisu aduu maaragtay korkaa maxaan ku rahaa korkaaga daboolan yahay kownkan kulligiis aduu kuu shaqaynhayaa marka ninkaagaas boqorka ah oo kownku u shaqaynhayo inuu shaqo la-aan noqdaaye macquul miyaa iyadu macquul maaha geesahaaga fiiri wax kasta oo hadda magaaladan jira maalan laasaxaanood oo kale markaa fiirisid iyo magaalo kastaba insaankaa loo shaqaynhayaa midkaan waa dukaan laga adeegto xaggan waa makhaayad laga cunteeyo meeshaan shaaha lagu cabbaa halkan waa lagu sheekaystaa guryahan waa la seexdaa waxoo dhan insaanka u khidmaynayaan soo garamaysid marka insaanka magaalada u khidmaynayso kownka u khidmaynhayo in asagu marka uusan shaqo lahayn macquul maaha marka in wixii naloo diray aan raaraadinno ayaa laga maarmaan ah maxaa yeelay meesha kharash baa socda masaariif baa baxaysa kownkiibaa istaaran marka xataa dawladaha haddii aan soo dhowayno dawladuhu laftoodu waxa ay bixinayaan ama kharashka ay bixinayaan bilaash kuma baxshaan qofkii la shaqaaleeyo oo meel loo diro oo maaragtay wax lagu magacaabo oo maaragtay mushaar la siinayo qofkaas hawshii loo diro inuu garto waa laga maarmaan waxaa loo yaqaano waajib caddaysi baa jira qofka askariga marka maaragtay wax la amrahayo waxaa u bannaan inuu waajibka la amray caddaysto oo waxa loo diray uu fahmo waa laga maarmaan marka annaga muslimiinta guud ahaan inaan fahmno talo waxaana loo diray maxay yihiin waa laga maarmaan waxaa lagu diray in uu kuu diro oo kuu xadido yaa xaq u leh ma adiga isku xadidahaya oo waxaa rabtid ama noloshaada meeshaa gelinaysid inaa xadidmaada xaq u leh xaq uma lihid waxaa xaq u leh allah subxaana wa tacaala nolosha bixiyey oo cimriga bixiyey cimriga meesha la gelinhayo iyo hawsha lagu qabanayo asaga ayaa xaq u leh inuu xadido kan kale waxaa intaa kuu dheer ilaahi subxaana wa tacaala waa caliim waa caalimu lgaybi washahaada waxa dhici doonuu og yahay waxa imaan doonuu la socdaa marka inuu kuu diro hawl cilmi ku salaysan oo waxa dhici doona kaa anfacaysa oo wax kasta maxaanku yidhaha munaasab u ah ilaahi subxana wa tacaala ayaa ka helaysaa midda kale waxaa weeye insaanku awood uma lahaa inuu xadito ujeeddada noloshiisa maxaa yeelay cilmigeeda iyo awooddeeda iyo iyo maaragtay maxaanku idhahaa iyo maxaanku cilmigeeda muxiidka ah ma uu laha ilaahi subxaana wa tacaala waxa aan nahay iyo meesha aan u soconno iyo waxaan alla ka rabo iyo meesha aan joogno asagaa loogu noqonayaa oo waxa weeyaan kownkan macluumaadkiisa informationka kownkan xaggee waxaanu u socdaan maxaa loola jeedaa waxaa loola noqonayaa allaha khaaliqa ah oo caliimka oo khabiirka ah maxaa yeelay cid kasta cid kaloo ogaan kartaa oo dhabteeda gaari kartaa ma jirto allah subxana wa tacaala wuxuu yidhi maa ashhadtuhum khalqa asamaawaati waalard walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu muttakhida almudiliina caduda ilahi wuxuu leey dadka bani aadamkaa goobjoog kama aanan dhigin markaan samaawaadka abuurahayey arlada abuurayey xataa laftooda la abuurayey goobjoog ma aysan ahayn marka adiga miskiinka ahoo aan goobjoogga ahayn in kownkan meeshu u socdo iyo meeshuu ka socdo aa fahamtid adoo ilaahay aan u noqonaynin macquul ma ah marka ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu noo xadiday oo uu maaragtay noo diray waxaa weeye waa shaqo qiimo badan oo na anfacaysa shaqadaas waxaa weeye ilaahay wuxuu ku amray sameeh wuxuu ilaahay kuu diray sameeh amarka ilaahay ateec haddii si kale loo cabiro waxaa weeye ilaahay caabud waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala siduu uu rabo u noolow markii sidii ilaahay rabo aa u noolaatid markaas hawshii laguu diray waa haysaa wixii aad isticmaashid oo adduunkan ahna kharashkii lagugu talagalay weeye waxaasi ha badnaadaan ha yaraadaan qofkii hawshii loo diray haya wuxuu isticmaalaay waxaa weeye waa wixii loogu talagalay weeye qofkii laakiin hawshii loo diray aan haynin oo hareer maray oo ka leexday qofkaas shilinkuu isticmaalo waa la isku haystaa oo meesha xisaabi xidma laha imaanaysa waxaas baa lagu siiyey xageeday ka baxeen maxaa u isticmaashay laga bilaabo adiga laftaada laga bilaabo indhahaaga iyo dhagahaaga iyo maskaxdaada iyo muruqaaga iyo maalkaaga iyo waktigaaga wax kastoo ilaahay ku siiyey haddii hawshii laguu diray aadan u isticmaalin su-aal baa ka imaanaysa aadan ka jawaabi karin marka waxaa weeye waxaana loo diray waa in ilaahay la caabudo ama macnaheedu yahay sida ilaahay kaa rabo yeel oo haddii aan saas yeelo maxaan helahayaa jawaabtu waxaa weeye haa wixii aad raadinaysa baa helaysaa oo maxaan raadinayay waxaan raadinayay inaan noolaado soo ma ahayn aan ku bilaabay muxaadaradayda oo ahayd waxaan u noolahay inaan noolaado soo ma ahayn waa lagu hayaa oo xaggaa bay taallaa jannada ilaahay baa taallaa haddii aad doonaysa inaad noolaatid oo aanad dhiman halkaas bay taallaa wax ka sokeeya ma laha oo maxaa lagu gaarahayaa in amarka ilaahay aad qaadatid oo ilaahay adeecdid ayaa lagu gaarayaa markaas baa helaysaa wixii aad raadinaysay oo ah inaad noolaadaan rabaa wixii ka sokeeyaahi waa lugooyo marka mashruuca iyo qorshaha macquulka ah oo naajixa ah oo qofkii maalgashada haddii aan soomaaliyeeyo qofkii maalgashada ahi uu ku guulaysanhayaa waxaa weeye nolol aan laga dhimanaynin adduunkan ma taallo waa la soo ogaaday waa laga soo quustay ha kullu go-i inkastoo soomaalidu maaragtay ay madax adag yihiin oo sidii la qiseeyey maaragtay waxay yidhaaheen nin baa balli soo fahmiyey balligiibuu arkay oo biyala uu ka soo noqday ninkay la iska hor yimaadeen war balli hebel ka waran war anaa ka imid oo wax biyaa ma laha waa qalalan yahay war ma hubtaa waan hubaa wuxuu yidhi kii niyahu anugu iska aadahayaayo waan kusoo quusanayaa buu yidhi kii kale wuxuu yidhi aniguna waan kuula soo quusanayaa wixii uu soo arkay weeye uu ka yimid uu soo hubsaday ayuu wuxuu isleeyahay talow an wax isbedelaan buu isleeyahay marka annagu waa madax adagnahay oo wixii xataa arkayno aan hubno mararka qaarkood waan diidnaayo waan iska indhasaabnaa waxaa weeye in aan noolaatido aada dhimanin macquul ma aha waa laga quustay marka meesha laga helayo waxaad raadinaysid waa jannada ilaahay wey subxaana wa tacaala waxaa lagu gaaraya jannadaasna waxaa weeye alcibaada in ilaahay amarkiisa la qaato ayaa lagu gaarahayaa marka waxa aad raadinaysid halkaas bay jiraan waddada loo marahayaana waddo dhib badan ma ahane waxa weeye amarka ilaahay qaado mar kasta amarka ilaahay oo munaasabka ah sameex taasaa lagu gaarahaya shaqadaas cibaadada ahi shaqo cajiib la weeye horta kow waa shaqo cadaalad ku salaysan waa cadaalad oo macnaheedu yahay qof kasta iyo tabartiisa wey shaqooyinka adduunka cadaalad ma aha qofkiioo baahan ayaa waxaa la leeyahay shahaado ma haysataa ma garan waxaa la leeyahay ma dheer tahay waxaa la leeyahay xoog ma leedahay waxaa la leeyahay ma fiicnid marka adduunka shaqadiisa qofkii ceeb leh ama indhala ama lugala ama si maskaxdiisu tahay qayb kuma laha wuu ku qadahayaa shaqooyinka qaarkood dadka waa la mitiriyaa oo qofkii mitirkaas loo baahda laga waayaay bax baa la leeyahay shaqooyinka qaarkood qofka maxaanku idhaahaa intuu la eg yahay iyo miisaankiisa ayaa la fiirinayaa shaqooyinka qaarkood waxaa ka mid a shuruudaheeda maxaanku idhahaa dawladda ma tahay qofka noocaasa oo shaqada rabaa waa inuu soomaali yahay soo lama yidhaaho garameysid waa inuu intaas jiraa cimriga noocaasa baa la yidhaahaa waa inuu waxaas haystaa marka shaqadii adduunka shuruudo fara badan oo dadkoo dhan aysan maaragtay soo geli karin ayaa hor yaalla laakiin shaqada cibaadada ahi waa shaqo furan weeye qof kasta iyo tabartiisa midkii indhala tabartaada kii dhagalo'ow tabartaada kii lugalo'ow tabartaada kii gacmo go-onow tabartaada kii faqiir ahow tabartaada nin kasta iyo tabartiisa hadduu ilaahay caabudo wallaahi bilaahi tallaahi jannaduu galahaya nin kasta tabartiisa hadduu ilaahay caabudo jannada ayuu gelahayaa saas ba ahayd lugahaa kaa maqnaa dhagahaa kaa maqnaa indhahaa kaa maqnaa laandheero ma ahayn shahaado ma aadan lahayn intaasba dhirirkaagu ahaa waad gaabnayd waad dhutinaysay laangaraa ahayd waxaasoo dhan ma jiraan marka waa sha waa shaqo fudud oo cadaalad ah tan kale waxaa weeyaan waa shaqo wax kasta qiimeynaysa adduunka mashaariicdiisa qofkii aan malaayiin wadan wax kama helo qofkii maanta u baahan inuu makhaayad furtaa meeqo u baahan yahay wax dhib badan weeye laakiin xagga ilaahay qofkii kelimad geystaa toban xasana ayuu leeya ugu yaraan qofkii masaajidka tillaabo u soo qaadaa waa tillaabo keliya tillaabadaas kow waa xasano labo waa dembi dhaaf saddex waa darajo waa hal tillaabo weyn shaqada adduunka tillaabooyin miyaa la xisaabiya lama xisaabiyo waxaa lagu leeyahay shaqadaa soo xaadir baa lagu odhanayaa meeqa tillaabaa soo qaado lagu odhan maayo laakiin shaqada ilaahay xataa tillaabada loo soo qaadahayo waa lagu tirinayaa masaajidka aad soo aadaysid tillaabada aad soo qaadaysid biyaha aad isticmaashay weyseqaaska nalka la isticmaalay korontada ah waxaasoo dhan shaqada ilaahay bay ku jiraan waa la xisaabinayaa marka shaqada ilaahay loo qabanayo cibaadada ahi waa shaqo wax kasta ayaa la qiimeynayaa waxaa la qiimeynayaa xataa iska dhaaf waxaa bixisid iyo tillaabo aad soo qaadide xataa daraynkaaga ayaa la qiimeynayaa khayr baa niyeysatay laakiin ma aadan awoodin ama waa gaari weyday niyada aada niyeysatay ajir baa ka helaysaa adduunku noocaas maaha khayr baa niyeysayay mushaar isiiya weligaa ma maqash lagaa yeeli maayo magaramaysa shaqaa niyeysaye maanta inaan maaragta shaqada imaadaan niyeystay laakiin ma aana imaanineh yaa la ii qorin habsan lagaa yeeli maayo laakiin waxaa weeye qofkii jamaacada inuu yimaado niyeystaa laakiin imaan waayo oo maaragta awoodi kari waaya ama wax kale ay ku dhacaan qofkii shaqadiisu ahayd inuu jamaacada xaadiro subax kasta uu ku tukado jamaacada laakiin mar hurdadu ka adkaatay oo soo kici waayey ninkaas siduu ahaan jiray baa loo xisaabinayaa qofkii jirada intuu jiran yahay shaqaduu qaban jiray markuu caafimaadka qabay oo cibaadada ahayd oo dhammaystiran ayaa loo qorhayaa marka waxaan ka wadaa cibaadada ilaahay qofkii shaqadaa qabtaahay wax ka lumaya ma jiraan lacag kaa lumi mayso wakti kaa lumi mahayo tilaaba kaa lumi mayso xataa dareenkaaga aad dareemaysid xataa waxa aad jeclaanaysid waa cibaado waxaad necbaanaysaa waa cibaado waxaad ku fakeraysaa waa cibaado waxaad haminaysid oo aad maaragtay an kawalwalaysid xataa waa cibaado weeye midda kale waxaa weeye cibaadadan iyo shaqadan waa shaqo qofka ku abuuraysa ama qofka ku bixinaysa inuu ahaado qof fakera oo wax kasta uu samaynayo boos bay leeyihiin annaga maanta nolosheenna badankeed boos ma laha malaayiin baa baxaysa boos ma laha dad baa dhimanaya laga yaabaa boos ma laha wakti baa baxaya boos ma laha haddii marka waxaad samaynaysa mashruucii ah in janno la helo oo noloshii maaragtay dhimashada aan lahayn dhimashada aan lahayn in la helo haddii marka waxaas mashruuca ka hor imaanayaan wuu isa dhaafaya wax kastoo mashruucaas kaalmaynaya wuu samaynayaa wuxuu fahmayaa shaqadiisa waxaad aa qabanaysid mashruuca asaga ah waxaanuna waa ku xigaan waxaanuna waa ka markii shaqadan la bilaabo salaadan tukanaynaa qiimaheedaan fahmaynaa waxaan garanaynaa inay tahay saaska mashruuca baan fahmaynaa markaas bay masaajidu soo buuxsanahayaan oo maxaa raadinaysaan meesha waxbaa lagu sheegay maxaa lagu sheegay nolol aan dhimasho lahayn baan raadinaynaa mashruuceedaan ku jirnaa salaaduna asaas bay ka tahay markaasaa la isku imaanaya masaajidka qofka dukaankiisa buu soo xirahayaa makhaayaddu ayuu soo xirayaa bangiga ayaa la soo xirahayaa xaafiisda dawladdaa la soo xirahayaa salaadaa la iskugu imaanayaa maxaa yeelay mashruucii la raadinahayay ayay asaas ka tahay wa ilaa haddaan la fahmin salaadu qiimo yeelan mayso dukaankaa ka fiicnaanaya shaqadaa ka fiicnaanaysa sheekadaa ka fiicnaanaysa hurdadaa ka fiicnaanaysa cayaarta kubaddaa ka fiicnaanaysa haddii mashruucan la galo oo qofku uu maaragtay uu maxaanku idhaahaa shaqadan uu noloshiisa uu geliyo oo go-aankaas uu gaaro qofku waxaa weeye wuxuu ahaanayaa qof noloshiisa oo dhan halkaas bay ku shumaysaa waxay ku shumaysaa cibaadada haddii aan soo dhoweeyo waxay ku shumaysaa accountiga jannada lagu helayo bay ka furmaysaa halkaasay gelaysaa marka waxaa gelayaa maxay yihiin salaada keliya ma aha soon keliya ma aha qur'aan keliya ma aha hurdada aad seexanaysid baa gelaysa oo see u gelaysaa qofkii go'aansaday inuu ilaahay adeeco oo noloshiisa cibaadada ilaahay ku jaangooyo qofkaasi cibaado ilaahay buu ka soo buu ka yimid cibaadaduu ka nasanayaa cibaadaduu u nasanayaa inta u dhaxaysaana cibaado weey wa ilaa waxaa weeye waxa maanta la seexanayo oo dhan waa ka kac maxaa yeelay waan seexanayaa oo maxaa ka seexanaysaa maxaase u seexanaysaa jawaab ma haysaa jawaab ma haysa maxaa ka seexanaysaa waan daalay oo maxaa ku daaliyey ma garanaysid bimacnaa waxaa weeyaan mashruucii cibaadada kuma jirtid qofka laakiin muuminka ahi dukaanka uu ka shaqaysanhayo iyo xaafiiska uu joogo iyo jidka uu xaaqahayo iyo birta uu tumahayo iyo kabaha uu samaynhayo waa mashruuc ku jira mashruucii caamka ahaa ayuu meel ka soo gelahaya oo ah risqi xalaala kasbo naftaada masruuf carruurtaada masruuf wax sadaqayso baahida muslimiinta qayb ka qaado marka mashruuca xataa dukaankaaga iyo shaqadaada caadigaa ayaa cibaado caadi a noqonaysa saacaadka dukaankaa ku bixinaysaa cibaado weey marka aad ku daashid saacaadka aad seexanaysaa cibaado kale weey cibaadadaad ka nasanaysaa cibaadadaad u nasanaysaa noloshaada oo dhan cibaaday noqonaysaa maanta waxaa aada noo kharash gareeya masaariifta cidda xaasaska masaariiftooda aad baa looga sheegtaa oo waxaa la yidhaahaa hurda meesha ima taallo burjikaa isugaysa xaaskiina dembiil ayuu iga daba wataa bay qaabku odhanayaan ma garanaysid marka arrintaasi aad noo mashquulisay haddii mashruucan la galo cibaadaday isku bedelaysaayo qofka muuminkaa inuu ciddiisa masruuftaah cibaaday noqonaysaa in uu xaaskiisa masruuftaah cibaaday tahay laakiin haddii loo niyeysto weeye oo dadka ay tukanayaan oo ilaahay caabudahayaan kharashkii la geliya cibaadadu noqonayaa laakiin qofkii xayawaanaad masruufahaya qofkii dad faasiqiinah masruufahaya qofkii dad taariku salaad ah masruufahayaaye qofkaasi xoolihiisu talow waxay cunayaan maxay yihiin ma bani aadan ba mase waa xayawaanaad kale wax la yaab la weeye marka haddii cibaadadan la wada galo oo xaasasku galaan oo carruurtu ay galaan oo saaxiibadu ay galaan wax kasta oo aad bixinaysid meel cibaadahay ku dhacahayaan shilin kaa seeroobi maayo lacag kaa khasaari mayso wa ilaa waxaa weeye waxa maanta laga shaqaynayo oo dhan bilaash bay noqonayaan qiimo la'aan bay noqonayaan waxa aan u seexan ka seexanayno ma garanayno lacagtaan bixinayno meeshay ku baxayso ma garanayno cibaadada ayada ah ama shaqadan ayada ah haddii la qabto waxaa la helahayaa waxaa kuu macaanaanaya nolosha hataa aada nooshahay way kuu macaanaanaysaa maxaa yeelay waxa aad ka helaysid iyo meesha u socotid ayaa kuu dhadhamaysa jannada aad u socotid in shaa allahu waa kuu soo carfaysaa marka waxaa weeye markii aad dukaankaaga joogtid adoo u niyaysanhaya lacag ka soo saar oo naftaada anfacoo muslimiinta anfacoo ilaahay ku caabud garanaysid qof degan baa tahay qof xasiloon baa tahay qofkii kuu yimaadaahay axsaan buu kee hela buu kaa helayaa ama sadaquu kaa helayaa ama kelimad fiican buu kaa helayaa xataa laakiin haddii dukaankaagu yahay dukaan ah inaan noolaadaan u noolahay qofka dukaankiis u furan yahay inuu noolado uusan dhimanin qofkaas maxaa qarcinaya waxaa laga helaya ma laha ninkii dukaankiisa iyo makhaayadiisa iyo gaarigiisu u shaqaynayaan sidii u noolaan lahaayo uusan u dhinteen qofkaasi maxaa ka helaysaa waxaa ka heli maysid maxaa yeele asaga kuma filnaba isaga laftiisa maaragtay baysan ku filnayn baysan deeqaynin qof xasiloon ma aha maxaa yeele wax uu raadinhayo iyo wax uu hayo ayaa isku dhigmin waana khasaarada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay sida ku cad suuratu alcasr acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim waalcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaat watawaasaw bilxaq watawaasaw bisabr suuraddan ilahi subxana wa tacala wuxuu ku caddaynayaa in bani aadamku ay khasaaro ku jiraan oo macnaheedu yahay noloshooda iyo wax kastoo ay samaynayaan waa ka kac faa'iido ka heli mahayaan cadaab bayna ka helahayaan waxa soo haraya oo najaxahaya oo waxa ay ay wadaan faa'iido ka helahayaahi dadka ahlu iimaanka ah camalka saalixa ah maaragtay samaynaya dacwada samaynhaya oo dadaalaya weeye sababtu maxay tahay dadka mu'miniinta waxaan ahayn oo camalka saalixaa samaynaya oo jannada raadinhaya waxaan ahayn wax aan macquul ahayn bay raadinayaan waa middaan kuu sheegay weeye waxay raadinayaan inay noolaadaan bay u nool yihiin mana noolaanayaan hadda soo khasaaro maaha marka waxaa la sheegaya suuradda sheegaysaa waa intaas keliya waxay sheegaysaa suuraddu dadka mu'miniinta waxaan ahayn waxa ay raadinhayaan macquul ma ah waana ku khasaarahayaan oo maxay raadinayaan waxay raadinayaan inay iska noolaadaan oo aysan dhimanin oo iska aysan maaragtay xanuunsan oo adduunkan uu mashaakil ka dhammaaday raadinayaan wixiina macquul ma aha hadda marka inay khasaarayaan shaki ma laha waktigoodaa khasaarahaya maalkoodaa khasaarahaya qalbigoodaa khasaarahaya wax kastoo ay samaynayaan wax aan macquul ahayn bay ku raadinayaan waana ku khasaarahayaan marka laakiin dadka waxa macquulka raadinaya oo mashruuca najaxaya wata ahlu iimaan camal saalix iyo dacwa iyo sabar dadka noocaasa weeye haddii marka aan cibaadadaasi shaqadaas aan lagu mashquulinin maxaa dhacahaya waxaa dhacahaya waa la khasaarahayaa nolosheenni meel xun bay garaysaa awooddii aan lahayn meel xun baan gelinaynaa ama wax dhib noo keenaan gelinaynaa lacagtaadu waxaa weeye ama dhib bay kuu keenaysaa ama waa waayeysaa maanta waxa laga sheeganayo dhibaatooyina oo insaanku isku samaynaya waxaa isdhibayaahi xayawaankii nasoo nasoo weeraray ma aha waxaana dhibhayaahi xayawaanaadkii ku noolaa duurka oo nasoo weeraray ma aha annagiibaa maarag isdhibayna marka bani aadamka isdhibahaya sababtu waxaa weeye mas'aladii loo diray oo ilaahay subxaana wa tacaala u diray oo ahayd inay ilaahay caabudaan oo amarka ilaahay ay qaataan ayaa la yska dhaafayoo awooddii marka meel kaley aaday xoolihii meel kaley aadahayaan dhib bay keenhayaan maskaxdii meel keley aadaysaa dhib bay keenaysaa muruqii awooddii meel keley aadaysaa dhib bay keenaysaa insaankii marka dhib socda ayuu noqonayaa oo imtixaan ah asagiina liibaani mahayo dadkii liibaani lahaana wuu khasaarinayaa qur-aanku waa ka uu noo sheegay oo ilahi subxana watacala uu ku yidhi ina shara adawaabi cinda allahi aladiina kafaruu wax maaragtay dhulkaan ku dul socda oo dhulkaan ku dul noolaada waxa ugu shar badan kuwa kaafiriinta gaaladaa wey sababtu maxay tahay sababtu waxaa weeye waa bani aadam caqli bay leeyihin maskax bay leeyihiin maal bay leeyihiin awooddii la siiyana cibaado gelin mahayaane dhib bay gelinayaan marka marka shar bay la imaanayaan shartaasoo xayawaanaadka ka daran oo aan meel laga mara lahayn waa insaan caqligiisii maskaxdiisii ayuu meel xun geliyey asagiina marka waa halaagsamayaa dadkiina waa halaagaya wuxuu noqonayaa ma liibaanaha aan laga liibaanin weligaa ma maqasha buu noqonayaa asna ma liibaanin wixii liibaani lahaana xataa ka baxsan maayaan oo hadda maanta annagu muslimiin baa nahay waddankeennaan joognaa diinteenna iyo islaamkeenna inaan ku soconno oo jannada ilaahay aan helno dad baa noo diidan oo gaalada ah waddankaagay kuugu imaanayaan waxbay kuu akrinayaan telefishanno iyo raadiyayaal iyo idaacado bay kugu furahayaan marka inay maskaxda kaa xadaan bay rabaanoo mashruucaaga bay kaa leexinhayaan war ma iska kay dhaafto gorba adigu liibaani mayside anigu xoogaa aan isku dayeh kaa yeeli u maayo asna ma liibaanahayo wixii liibaani lahaana oo meelahaas joogjoogana xoogaa cayman lahaana ma aragtay asagiibaa kusoo maqan taasoo macnaheedu waxaa weeyaan waa shaqadii shaydaanka oo toos ah weeyaan shaydaanku markuu maaragtay hubsaday inuusan liibaanaynin ayuu caddaatay ayuu wuxuu gaaray go-aan ah maadaama aanan liibaanaynin allay lehe yaana liibaaninba saasuu gaaray marka shaqadii ahayd anuu liibaani mahayee yaysan cidna liibaanin oo shaydaanka mashruuciisa ahaa ayay maanta gaaladii wadaa dadkii muslimiinta qaarkoodna waxbay kaga jiraan mashruuca noocaas oo kale ah marka dadka noocaasoo dhibka badan oo in ayagiina aysan yani ayagiina khasaarahaya cid dadkii liibaani lahaana maaragtay khasaarinhayaahi sababtu waxaa weeye waa bani aadam ka leexday oo ka inxiraafay hawshii loo diray oo ahayd in ilaahi subxaana wa tacaala ay caabudaan waxaa la socotaana maaragtay mafhuum ah oo aada maarata caan u ah aayadda qur-aanka oo ilaahi subxaana wa tacaala uu ku caddaynhayo waxa uu noo abuuray oo ah acuudu billahi min ashaytan rajiim wamaa khalaqtu ljinna walains ilaa liyacbuduun insaanka iyo jinniga looma abuurin buu ilaa leeyahay uma aana abuurin ilaa inay caabudaan maahan oo macnaheedu yahay inay amarkayga qaataan baa rabaa sida lagaa raba yeel cibaado macnaheedu wax kale ma aha waxa weeye sida ilaahay kaa raba yeel waxa ilaahay kaa reebay iska dhaaf waxa ilaahay ku amray samee wakti kasta waxa laguu diray samee weeye macnaheedu marka cibaadada noocaasa oo naloo diray waa shaqo dhammaystiran maadaama aya ayada keligeed laguu abuuray oo wax kale aan lagugu talagelin macnaheedu waxaa weeye noloshaada inay wax kale soo galaan lama ogola masmuux ma aha waktiga waa lagu siiyey nafta waa lagu geliyey ruuxa waa lagu geliyey waa lagu masruufaa irsaaqad baa lagu siiyaa halkan baa laguu abuuray hawshaasaa laguu diray hawl kaleo lagugu dirin inaad dhex geshid laguma ogola oo macnaheedu yahay shilin inuu ku baxo waxaan cibaado ahayn masmuux ma ah in wakti ku baxo waxaan cibaado ahayn la iskuma ogola marka ilaahi subxaana watacaala suu noo fahamsiiyo arrinka noocaas oo kale ah wuxuu noo jideeyey cibaadooyin gaargaar ah oo na xusuusinhaya waxa nala ka rabo sida ay yihiin na xusuusinaya waxaa ugu weyn cibaadooyinkaas salaada oo tilmaamaysa waxa lagaa rabo saa u fahamtid salaada markii la galo maxaa samaysaa waxaa ku hadlaysid wax kasta miyaa wax kasta maah wax gaaraha ku hadlaysaa marka hadal kale waa kaa xidhan yahay ficilka aad samaynaysaah ficillo gaaraha samaynaysaa wax kaa laguma ogola waktigaas hadalkaaga ficilkaaga iyo iyo in lagu daro weeye qalbigaagaba waxaa loogu talagalay inaysan wax kale ahayn oysan meel kale aadin baa loogu talagalay salaaddu waxay tilmaamaysaa saas baa lagaa rabaa sida salaaddu ay tahay oo waktigaaga iyo hadalkaaga iyo ficilkaagu uu gaar yahay oo wax ilaahay kuu diray ay wada yihiin ayaa noloshaada kalala rabaa oo macnaheedu yahay markaad bannaanka maraysid waa socotaa xaggee u socotaa ficilka aad samaynaysid oo socodkaahi xaggee buu ku jeedaa waa in uu yahay wax ilaahay ku amray ama ilaahay kuu baneeyey inay yihiin wey haddii ilaahay kaa reebay ka istaag waa salaaddii oo kale wey waxbaa ku hadlaysaa hadalka aad ku hadlaysid wax ilaahay ku amro kuu baneeyey miyaa hadday yihiin waa okay haddaysan ahaynna ka istaag xagga maskaxda iyo maxaanku raahaa iyo iyo maankaaga waxaad ku fakeraysid oo aad damcaysid oo aad raadinaysid wax ilaahay kuu diray miyaa oo ilaahay kuu baneeyey haa ku soco haddaysan ahayn ka joog bimacnaa waxaa weeye noloshaadaoo dhan ficilkaagaoo dhan hadalkaaga oo dhan xoolahaaga oo dhan wax cibaado ka baxsan looma ogola hadday galaana waa la ysku haystaa su-aal baa ka imaanaysa markii shaqadan cibaadada la qabto waxaa la gaarahayaa in noloshoo dhan ay nadiif noqoto intaan la gaarin aakhiro nolosha adduunka nadiif bay noqonaysaa oo waxaa weeye qof haddii cibaado ku jiraa oo ficilkiisa waardiyeysanaya hadalkiisa waardiyeysanaya maskaxdiisa waardiyeysanaya qalbigiisa waardiyeysanaya qofkaasi wax miyuu dhacayaa wax miyuu boobahayaa ma mooryaan buu noqonayaa ma jiri buu noqonhayaa ma jirto marka haddii aan raadinayno qof wanaagsan oo dadka aan dhibinin oo wanaag socda ah qofkaas cibaadadan ayaa soo saaraysa mashruuca ilaahay noo diray qof nadiif ahoo asna liibaana dadkuna ma aragtay inay liibaanaan ku bixinhaya ayaa soo baxahaya haddii annagu aan nahay soomaali gaar ahaan qofka noocaasa aadaan ugu baahannahay qof laga ammaan helo oo ficilkiisu wanaagsan yahay oo hadalkiisu wanaagsan yahay oo maskaxdiisu wanaagsan tahay oo qalbigiisu wanaagsan yahay waxaa la raadinayso asaga maaha isaga weey asaga ayaa naftiisa anfacahaya dadka anfacahaya ummadda anfacahaya bulshada anfacahaya qofka noocaasa marka meesha laga helayahay sb sbortiska maaha kubadda maaha ummadaha qaar baa yidhaahaa dhallinyaradu saysan looga hallaabin oo mukhadiraadka iyo maxaanku raa u isticmaalin ha lagu mashquuliyo sbortiska ay ku leeyihiin marka ummad dhallinyaradeeda cayaar ku daaweynaysa ummad maaha dadka waxa lagu daaweeyo waa daawada ilaahay weeye waa tawxiidka ilaahay waa cibaadada ilaahay weeye marka in hadda gaalada maaragtay waxaa laga maqlay ee maaragtay dhallinyarada maadaama ay hadda maaragtay dadkoodu isan diin aqoonin aakhirana aqoonin oy mukhadaraadka iyo waxaas maaragtay ama isdilhayaan ayaa waxaa la doonayaa waxa lagu mashquuliyo markaas ayaa waxaa loo furay waxaa loo yaqaano cayaarta ayaa loo furay inay cayaaraan oo daawadaan oo maaragtay dadka cayaaraya la kala saftaan oo ku mashquulaan ayaa loo furay kolba intay isdili lahaayeen baa laleeyahay meeshaan ha ku mashquuleen baa laleeyahay intay mukhadiraadka cuni lahaayeen halkaan ha ku mashquuleen baa laleeyahay laakiin qofka muslimkaahi saas maaha qofka muslimkaahi qof laleeyahay kolba intuu isdili lahaa maaragtay meeshaan ha galo ma ahane qof inuu cibaado sameeyo oo janno galo loogu talagelay weeye in laysku daaweeyo muyuusiga maaha gaaladaa tiraa maaragtay qofka maskaxda mashquulsho oo maaragtay xoogaa isla hadla ama nafsa ahaan psychology ahaan jiran qofka noocaasa muusiga ha lagu daaweeyo yidhaahaan garamaysid dadka muslimiinta ahi waxay isku daaweeyaan waa tawxiidka ilaahay dikriga ilaahay weeye subxaana wa tacaala alla ku xiranka weeye shaqada qiimaha leh oo aad samaynaysid mashruuca jannada lagu helahayo qofka ku jiraa qofkaasi isla hadlahaya qof shaqo fiican haya weeye qof wuxuu qabanayo ay qiimo leeyihiin qof tillaabadiisa janno ku helaya hadalkiisa janno ku helaya wuxuu ku fekeray xataa janno ku helayaa qofkaas maxaa ka maqan muxuu raadinayaa marka si loo helo dhallinyaro qiimo leh si loo helo shacab qiimo leh in cibaadadaas iyo mashruucaas la galo oo qof kasta uu go-oonka gaaro ah alla ilahe wixii tegey waa tageene noloshaad inta ka hartay cinwaan u yeel noloshaad inta ka hartay shaqo u yeel shaqadaasoo ah ilaahay abuuray ayaan caabudahayaa amarkiisaan qaadanhayaa si waxa aan rabo aan u helo waxaa raadinaysid oo dhan markii lasoo koobo waxay ku wareeganhayaan saan u noolaan lahaa waxbaa baranaysaa maxaa u baranaysaa saan lacag u helo oo lacagta maxaa ku falaysaa saan ugu noolaado oo intaas weeye kan ganacsadaha waa sidii oo kale kan makhaayada leh waa sidii oo kale nin kasta marka nolosha noocaasoo la raadinhayaay oo adduunkan ah waxa iska fudud weeye wax basiira weeye waxaa weeye wax aan astaahilinba in qofka muslimkaa qalbigiisa ay hantaan qalbigaagu waa qaali qalbiga ilaahay baa iska leh inuu ahaado meesha dikriga ilaahay iyo tacdiimka ilaahay ay gasho ayaa loo baahan yahay qalbiga lagu helahayo janno waa qalbigaaga weeye qalbiga ilaahay daalacanhayaahi waa qalbigaaga ee qalbi miskiinahoo ku dulmeeraysanhaya shilin iyo wuxuu cuno iyo wuxuu cabbaayo qalbigaasi qiimo ma laha marka go-aanka noocaasa oo aan maaragtay qaadanayno oo loo baahan yahay markaas in lagu fekero oo la cusboonaysiiyo oo subax kasta iyo socod kasta iyo meel kasta aadaysid talow ballankii aad qaaday iyo mashruucii aad gashay oo ahaa in ilaahay aada caabudid saad janno u heshid waxaanuma ku jira haddii maaragtay saas loo fekero dhib fara badan ayaa iska yaraan lahaa qaayilo fara badan ayaa yaraan lahayd dad fara badan oo maanta malaayiin baa baxaysa qiimo la'aan ah naf baa baxaysa naf ayaa baxaysa qiimo la'aan ah wakti baa baxahaya qiimo la'aan ah war meesha kelimad ayaa lagu helayaa janno axaadiistaa sheegtay hal kelimo ayaa lagu helayaa janno qofka markuu dhimanhayo oo naftu ka baxayso laa ilaaha ila allah ku dhintaa waa kelimad weeye laakiin jannaa lagu helahayaa bal ka waran cibaadada ilaahay waxaa ka mid a qiimaheeda waxaa ka mid a kelimooyinkaas baa anfacahaya hadal mar lagu waafajiyey oo markaas soo baxay ayaa meel weyn gelahaya ficil aad samaysay ayaa meel weyn ku dhacahaya marka hadda maantay malaayiin baa qiimo la-aana oo baxaysa oo xoolo ah ama macsi ku baxaysa maskax fara badan oo hadday fakerto wax muslimiinta anfaca oo ayada janno ay ku gasho soo saari lahayd ayaa maanta shaqo la-aan ah dad baa dhimanaya oo dhiiggooda u daadanhayaa waxaana garanayn oo aan qiimo lahayn war meesha war jannada kelimo lagu helahayo ma dhiiggaagaa ku waayeysa ma xoolahaaga ku khasaarahaya ku khasaari mahayaan wixii kelimad lagu helay malaayiin haddii lagu baxsho waa lagu helahayaa wixii kelimad lagu helay haddii dhiig la gasho waa lagu helahayaa adduunkaanuna adaa iska leh adaa ku shaqaysanaya adaa adeegsanaya waxay culamadu yidhaahaan war adduunkan wax kale ha u malaynin si kastoo isku buunbuuniyo si kastoo isku carcarfiyo si kastoo isku qurxiyaahi waa masaariiftii qofka muslimkaa weeye qofka muslimka ilaahay caabudahaya masaariiftiisii weeye qofka muslimka ilaahay caabudahaya shidaalkiisii weeye qofka muslimka ilaahay caabudahayaahi nolol maalmeedkiisii weeye tusaale kale haddii aan soo qaadanno ardada loo dirayo iskuullada sida kuwa yayaga kala ma aragta oo maxaanku idhahaa maxaanku idhahaa aw u yaryar ayaa maaragtay markay iskoolka aadahayaan xoogaabaa loo laaba xoogaa cunto ah ayaa meel lagu shubaa waddamada qaarkeed baa jirta arrinkaas cunuga waxa loo laabahayo oo waktiga bareega cunahayo waxaa loo yaqaanaa lunch box baa la yidhahaa waxa uu wato oo wax yar buu maarata ku ridanayaa qofkaas ma ardayga yarkaa iskuulka aadahaya xoogaagaas loo laabay uu intuu shaqada ku maqan yahay soo cunahayo ayuu adduunkaa la mid yahay shaqada lagu diray oo cibaadada ah intaa ku maqan tahay oo noloshaada ah xoogaagii lagu laabay oo ilaahi subxana wa tacaala kuu laabay uu ku yidhi intaad jannadeeda imaanaysid oo shaqada aan haysid xoogaagan sii cun weeye malaayiin ha ahaado wax kasta uu yahay lanchi box weeye qofka muslimka ah quraacdiisii qofka muslimka ah xoogaaga ilaahay yidhi soo cun weeye wax kale ma ah annaga wax kala nala yahay oo madax kale u yeelaynaa waa ku meelgaar oo macnaheedu yahay hawl baan hayaa intaan hawshaa hayo ayaan ku meelgaarahayaa hadday hawshan dhammaatana meel fiican baan tegayaa saas weeye macnaheedu marka markii cibaadada la qabto oo cibaado lagu mashquulo wax kastoo la isticmaalaahi si kasta ha u bateene xoogaaga ilaahay kuu laabay weeye ambiyada qaar baa malaayiin haystay saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam qaar baa malyuneera ahaa oo waxaasi maxay ahaayeen si kastay ahaayeen waxaa weeye xoogaaga ilaahay u laabay weeye subxaana wa tacaala hawsha ay hayeen ayaa ka qiimo badan meesha ay u socdaan baa ka qiimo badan waxaan oo dhan wax ku meel gaara weeye marka sidaa u faham wax kastoo lagaa siiyo oo adduunka aad ka heshid wixii ilaahay kuugu talagalay oo aad astaahishay oo cimrigaaga iyo cibaadadaada ay mudnayd ma aha waxa aad mudan tahay oo iimaankaagu mudan yahay oo cibaadadaadu mudan tahay oo islaamkaagu mudan yahay jannada ilaahay weeye waxaa ka sokeeyaahi waa lanchi box wey wixii ilaahay kuu laabay weeye subxaana wa tacaala culammada qaar baa yidhaahaa war qofka muslimka ahi kabah uu ku socdo kabah aad ku socotid ba ka waran miyaa tuuraysaa wallaahi ma tuurahayo kabah waan baalashanaya soo maa maxaad ku faraysaa kabahaasi qiimahay kula leeyihiin waa ku soconaysaa hawl bay ku hayaan adduunku waa noocaas wax waxaa weeye hawl baa ku wadataa xoogaabaad maaragtay tostoosinaysaa waa lagu meel gaarahaya waxay kole culamada qaarkood ku miithaaliyaan qofku suuli waa leeyahay uu isticmaalo oo ku xaajo gubto miyuu ka maarmaa wargeedka naga xira waa laga maarmaya ma maqlaysaa ma maqlaysid waa loo baahan yahay laakiin qiimihiisi muxuu yahay waa loo baahan yahay waa la dhaqahayaa oo waa la carfinayaa oo waa laga shaqaynayaa laakiin suuli waa suuli shaqadiisana waa la yaqaanaa soo garamaysid inta ma uu dhaafi karo adduunku waa adduunkiisa weeye si kasta waa looga shaqaynayaa waa la hagaajinayaa waa la qurxinhayaa laakiin shaqada uu hayo iyo meesha uu ku jiro iyo waxa loogu talagalay ma uu dhaafi karee waxa kale aan ku maqannahay oo aan raadinayna oo ilaahi subxana wa tacaala aan ka baryaynahay waa jannadiisa weeye ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii cibaadadiisa ku mashquula oo jannadiisa raadiya oo riddihiisa raadiya wajazaakum allahu khayran wabillahi tawfiiq walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina moxamed sala allahu aleyh wasalam tacaala waxaynu uga baryaynaa sheekha alle inuu u barakeeyo cilmigiisa iyo camalkiisa iyo wakhtigiisa innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo barakeeyo wakhtigii koobnaa aynu cishaa'iga sugaynay waxaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo kuwo dhegaysta hadalka iyo khayrka iyo wanaagga intiisa fiicanna qaata ilaahay inu naga dhigo subxaanahu wa tacaala sheekhana jazaaka allahu khayran baanu leenahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah qofka aan dadka u mahadnaqin wanaagga ay u galaan ilaahayna u mahadnaqi maayo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaanu leenahay sheekha jazaaka allahu khayran ilaahay khayra kugu abaalgudo allah ku barakeeyo cilmigaaga iyo camalkaaga inagana ilaahay nagu anfaco wsala allahu wslama cla muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin